dadkan oo isugu jira gaadiidleyda iyo qeybaha kale ee bulshada ayaa cabasho xoogan ka muujiyay wadooyinka magaalada muqdisho oo ah kuwa biyo fariisad ah wadooyinka magaalada muqdisho ayaa ah wadooyin aada u burbursan islamarkaana aan la mari karin marka uu roob da-o mararka qaarna ay dhacdo in aan laisku gudbi karin wadooyinka qaar ka mid ah bulshada oo saxaafadda kula hadlay magaalada muqdisho ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka ay ku qabaan marista wadooyinka magaalada muqdisho sidoo kale bulshada ayaa xasan sheekh ku sheegeen in uu dalka sicirbar iyo dhibaatooyin u horseeday canshuur baad ah oo aan bulshada waxba loogu qabanaynin waa kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaas waxay ku yeelan kartaa waxyaalo badan sababtoo ah tagsi waa la bilaabay lacag waa la bilaabay guryo lacag waa laga qaadaa meel ubaa laga qaadaa haddaad waddadii haddaay aan soo marahay haddaa arkan baa kasi arkan baa roon meel walba dhooqo wadda waxaa fadhiisa adhono wax loo soo biyay hadda garamayn adhono dowladda waxaan ku taglanay dadka lacag way ka qaadaa waxyaalo badan way qaadataa haddana waddooyinka saan eh ummad ku noolaan karta ma jirto ma umaleynayo dowladda inay wax suubi doonto maaha inay wax ku dhaca maahan gacanteeda inay wax suubi doonto ma umaleynaya sababtoo ah waxaa la gacantii wax barata maxaa la dhihi jiray saas caw kale waaye jaadley haddaan aan aniga dhan dhibaa ku qabnaa waddadan kow waddada ceelqolow kow waddada isgooska bakaaro kow jacal suufin waxaa waaya mooto dhan ma marayso waddada talex lacag baabuurta waaweynaa bisa lacag laga qaadana mooto dhan ma marayso jaam rafaad isgooska bakaarana sidoo kale iyadana jajab waa burbur ceelqolowaa ka mid ah wallaa dhib weynaa ku qabnaa haddii gaadiidleyda bajaajlada haddaan ani saas ma ilataa wallaa waddanka marka canshuurka oo ganacsatada lagu soo reeyay daceer barar dad la qaadaa laleeyahay nin kasta wuxuu ku leeyahay lacag maystay hore ii dhabeey
tan iyo dib u doorashada xasan sheikh ayaa waxaa magaalada muqdisho soo wajahay dhibaatooyin isugu jira dhac dulboob kufsi iyo dilalka ay geysanayaan askarta dowladda federaalka halka bulshada ku nool wilaayaadka islaamiga ay maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku naaloonayaan harka shareecada islaamka